horta runaantii madaxweyne moy wuxuu xukumay waddanka kenya waxa weeyaan afar iyo labaatan sana yacni waxyaabaha imanka sida gooniga loogu xusuusan karo waxaa ka mid ahaa inta badan wuxuu ahaa magaalada nairobi ama caasimadda waddanka kenya waxay ahayd meesha yani yani ubaca u ah yani dibuushinta yani wadamada jiraanka kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo shantii wuxuu dhexdhexaadiyey tito okelo ninka la dhihi jiray iyo madaxweyne museveni ayuu dhexdhexaadiyey heshiiska isagan waa heshiiska maanta yani museveni xukunka ku hayo weeyaan wuxuu qayb ka qaatay heshiiskii dhex maray yani south sudan iyo south sudan iyo north sudan dhex maray oo kenya lagu qaatay oo kenya lagu qabtay oo loo yaqaano comprehensive peace agreement qayb buu ka lahaa soomaaliya naftirkeed waxa gobol badan buu u fidiyey marka wuxuu ahaa nin ka gaabsada wadamada jiraanka inuu farageliya ka gaabsada u ahaa wadanka marka waxay ahayd meesha keliya ee maanta waxa weeye dhaqaalaha u kobcay ahayd yani taas mid weeyaan meena yani wadanka marka loo fiiriyey yani wadamada jiraanka loo fiiriyey taa markii dhinac lasaga riixa moy wuxuu ahaa nin dictate u ahaa nin kaligistaashada u ahaa oo haba yaratee aan dadka u arxamin buu ahaa ninkan wuxuu laayay ilaa shan kun oo qof oo micnaha waa gala masa ku laayay wuxuu laayay gaareysa masaka qaybu ka qaybu ka qaatay isaga amray in la xasuuqa marka mari xasuuqi ka dhacay qaybu ka qaatay marka wadankii markuu isaga xukumayay faraantiga wadanka xukumayay wuxuu ahaa nin dictator ahaa waxba yaraatee maarti waxa weeyaan yani aan naxin buu ahaa dhanka gobolka marka laga soo tago siyaasadda arrimaha gobolka gudaha dalka kenya oo kaleeto waxyaabaha uu ka qabtay ee lagu xasuusan doono maxaa ka mid ah walaal fiiri waxa ninkan wuxuu helay bilyan dolar balaayin dolar buu helay oo micnaha oo micnaha waxa weye oo kaalmo ayuu wadamada wadamada reer galbeedka ka helay waxay isku dayeen international community-ga ama beesha caalamku inay wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabato wuxuu ahaa nin kaliitashada u ahaa xilligiisii nin wuxuu ahaa laayey kumaan kun qof laayey buu ahaa nin wadanka dhaqaalihiisii xilliga isaga laga qaadayey wadanka dhaqaalihiisa wuu burburay yani wadanka wuxuu ahaa wuxuu qarka u saarnaa dalka kenya inuu burburo ayuu qarka u saarnaa marka taariikh madow baa lagu xusuusan karaa laakiin dhanka dhismaha militariga iyo awoodda ciidamada iyo aad baa loo hadlayaa inuu gacan ka geystay oo aada u horumariyey walaal madaxweyne moy taariikh mugdi ayaa lagu xusuusanayaa aada mugdi u ah militariga waa dhisay wadanka militarigiisa wuu dhisay taas shaki igama jiro laakiin waxyaaba intaa ka badan fursadda asaga soo martay cid ay soo martay male kibaki ayaa ka fiicnaa kibaki wuxuu ahaa madaxweynihii ugu fiicnaa ee waddankeena soo mar u ahaa xagga saxaafadda hor buu ka dhigay yani yani waxaa shaksiga xorriyadda hor buu siiyey soo suwar suura u hadlayay yani dhaqaale wadanka isagoo wadanka dhaqaalihiisa uu yani gabaabsi yahay oo yani uu dubi rabo ayuu ayuu ayuu kibaki qabtay oo cirka geliyey yani kibaki wuxuu soo saaray constitution oo soo saaray oo wadanka loo samin yahay wadanka constitutionkiisa waxaa la qoray nineteen sixty three xilli gumaysigaa la qoray laakiin kibaki wuxuu qoray constitutionka ugu fiicnaa dal u yeeshu qor ayuu sameeyey kibaki wuxuu sameeyey infrastructure wax ka qabtay beeraha wax ka qabtay warshada wax ka qabtay tobanka sano kibaki uu hayay yani ma barbardhigi kartid afar labaatanka sano mooy uu hayay marka mooy taariikh mugdi ayuu nooga tegey marka isbarbardhig lagu sameeyo tusaale ahaan xilli madaxweyne moy uu dalka ka talinayay iyo labadii madaxweyne ee ka dambeysay markaad isbarbar dhigtid siyaasadda arrimaha dibadda horumarka laga sameeyey maxaa ku tilmaami lahayd horta moy waxaa keliya ku fiicnaa waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda markaad fiirisid moy wuxuu ahaa nin waxaa la oran karaa wuxuu ahaa nin yacni ka gaabsaday wadamada jiraanka waxa ka dhacaya oo haba yaraatee aan faragelinaynin wuxuu ahaa nin yani isu keenaya wadamada jiraanka saaru kuu sheegay oo heshiisiin ayuu ahaa wuxuu ahaa nin qaaradda africa aada looga jecel u ahaa marka sida loo fiir arrimaha dibad markaad fiirisid oo weliba wadamada reer galbeedka aad u jeclayaan laakiin wuxuu ku guul daraystay in dhaqaalaha wadanka micnaha uu horumar gaarsiiyo wuxuu ku guul daraystay in xasuuqa ba-an uu samaynaya dalka uu ka naafo wuxuu ku guul daraystay madaxweyne moy in micnaha waxa weeyaan xilligii asaga uu wadanka hayay weliba sanadihii ugu dambeeyey xataa waxaa halis ahaa yani shaqaala dowladda xataa mushaarka heli waayaan ayaa halis ahayd marka yani waxaa waay xilli fiican ayuu kibaki ka qabtay maarta xilli aad u wanaagsan ayuu kibaki ka qabtay oo micnaha kibaki hadduusan kibaki ahaan lahayna wadanka dhaqaalihiisa wuu dumi lahaa aada uu dumi lahaa si kooban taariikhdii xilligii uu dalka qabsanayay moy haddii aad si kooban oga hadasho oo kaleeto waxaa dhintay madaxweynihii ugu horreeyey dalka uu yeesho madaxweyne yani jomo kenyatta ayaa dhintay asaga madaxweyne ku-xigeen buu ahaa mar xilligaa asaga ahaa qaanuunka ama dastuurka wuxuu dhigayay haddii madaxweynaha uu dhinto in madaxweyne ku-xigeenka sagaashan maalmood guduhu doorasho uu ku qabto kadib maarta yani madaxweyne cusub dalka uu yeesho kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii markuu madaxweyne jomo kiyato uu dhintay ninety days gudahooda xukun ayuu ku qabtay doorasho ku qabtay madaxweyne mooye asagaa ku soo baxay doorasho saxa may ahayn wadankaa doorasho saxa kama dhicin wadankan doorasho saxa waxay ka dhacday kun iyo laba kun iyo labadii laba kun iyo labadii markii kibaka usoo usoo xukunka qabanayay ay doorasho dhaba ka dhacday wixii ka horreeyay ninkan wuxuu ah cusman jiray yani dimuqraadiyad haba yaraatee aan yani waxa weeyaan siwa isaga raba ah loo yeelay ahayd gobolka north eastern waxaa ka jira selection election kama jirin asagaa baxaya gobolku tagaya wuxuu leeyahay hebel iyo hebel ha laga dhigo mb ha laga dhigo leeyahay asaa asaa selection samaynaya asaa noo asaa xuraya doorasho sax kamay wadan kamay dhici jirin isagaa ku suban jiray boqolkiiba sagaashan iyo sagaal moy baa helaleeya ayaa la oran jiray annagana waa u saab annagana sacbadan u garaaci jirnay madaxweyne moy sacbada sacbada loo garaaci jiray cid ka daba hadli karta ma jirin cidda ka daba hadlashay waxa weeyaan yani ama waa la dilaya ama waxaa lagu tuuraya yaanya house ayaa lagu tuuraya bacha ayaa lagu dirjiri jiray marka qof hadla kala ma jirin qof ruuxsan kala ma jirin qof nafsan kala ma jirin saxaafad xor may ahayn yani maxkamadaha xor maysan hayn yani waxa weeyaan freedom of expression muusan jirin marka waxaan ku xusuustaa maanta aan ku xusuusta moy maba garanayaba oo taariikh madoow aan hayn aad baa umahadsanta ustaag